إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kulan wadatashi ah oo looga hadlayay jihaadka ka socda soomaaliya iyo arrimo kale ayaa dhex maray beesha gaaljecel iyo walayada islaamiga ee shabeellada hoose qaar ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada jigjiga ayaa sheegay in etoobiya ay xoog kula wareegtay gaadiid ay ku shaqaysanayeen shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid mashruuca diiwaangelinta dadka ee maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay kaasoo qofkiiba laga doonayo inuu bixiyo lacag dhan toban dolar xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka oo dareemaya walaac amni ayaa u duulay dalka uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha uganda yuweri museveni dowladda federaalka ayaa qirtay warbel ka hor warbaahinta reer galbeedku ay sheegayeen oo ahaa in turkiga uu soomaaliya ka samaysanayo saldhig laga tuuro gantaalada riddada dheer إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan toban ruux ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalka oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka yaaqle ee dhaca duleedka degmada balcad waxaana dagaalkaas ku dhintay shan askari oo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi halkaas sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada burundi halka saddexda kalena ay yihiin ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ee degmada owdheegle dhanka gobolka bokoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar culus ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid kulan wadatashi ah oo looga hadlayay jihaadka ka socda soomaaliya iyo arrimo kale ayaa dhex maray beesha gaaljecel iyo walayada islaamiga shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsen xasan beesha gaaljecel oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa dhowaan u soo idlaaday shirweyne ballaaran oo ka dhexeeyey labada dhinac kaasi oo lagu gorfeeyey arrimo badan oo muhiim ah laguna faaqiday qodobo ay ka mid yihiin halganka ka soconaya soomaaliya ee looga hortegayay shisheeyaha soo duulay iyo maamulada ku daaban iyo midnimada qabaa'ilka soomaaliyeed dhexdooda ah shirkan wadatashi ee uu heerkiisa sarreeyo ayaa waxaa ka horreeyey dooro sharci ah oo ay ka faa'iidaysanayeen hoggaanka iyo odayaasha waxgaradka ah ee beesha gaaljecel muddada ay dowladda socotay kadibna waxaa furmay shir ballaaran oo ay isku arkeen hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nabaddoon cabdiweli axmed muudey ayaa gebagabada shirka wadatashi madasha ka akhriyey bayaan shirka ka soo baxay kaasi oo tilmaamayey qodobada laysku afgartay bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shir wada yeeshay wilaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hore u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay bara-a ka tahay gaalada iyo kuwa la jira meel walba oo ay joogaan intaasi kadib waxaa markiisa codbaahiyaha ka hor hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona adkeeyey qodobada ay wada gaareen beesha uu hogaamiyey iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaa waxaan iskugu nimid in aan tashanno wilaayada nagu shanoo dhigto waxaa noo socday dowro iyo shir isbarbar socdo muddo isbuuc ku dhow falanqayn iyo istuusid kadib waxaan isla qaadanay qodobadii ka soo baxay bayaanka haddii aynuna dhaqankii beesha gaaljecel waxaan ayiideynaa taageersannahay raalli ka nahay naf iyo maalna ku bixinaynaa wixii aan bayaankan ku soo saarnay ilaahina waxaan weydiisanayna insha allahu tacaala inuu nooga kaalmeeyo ilaahay tabaaraka wa tacala walaal naga dhigi dad abti iyo eysin ayaa nahay ood wadaag ayaa nahay dal iyo dadaa naga dhexeeyo saaki nooma cunto mayso inaan idinku dulno dalkiina iyo deegaankiina aan baabi'ino idinkane waxaan codsanayna in saasoo kale idinka noqoto waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo gunaanaday madasha isagoona kelimad xeel dheereed madasha ka jeediyey taasi oo badankeed uu kula dardaarmayey beesha gaaljecel waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan akhyaarta kulankan ballaaran kasoo qayb gashay inaan dhegahooda ku tuurtuuro dardaarankay koowaad waa ilahi subxana watacaala cabsidiisa kheer oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharci ilahi subana watacaala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigay inuu iska fiiriyo saasaana kheer ku gaareyna waxaad qabanayso sharci ilahi u bandhig imtithaalu awaamiir illaahi ilahi subana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaano oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli u naga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya naftayga iyo naftiina waxaweya aan kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud ee beelweynta reer gaaljeed aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga u maleegaayo cadowga ilaahay subxana watacaala tarabus ay ugu jiraan ummadaana inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin motoor kala xambaarsan si kastaba ha ahaatee shirarka ceenkan oo kale ah dhanka kalena dhex mara qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo maamuladooda wilaayaadka ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo had iyo goor soo laablaabto kal welibana looga hadlo arrimo muhiim u ah qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasi oo quseeya difaacashada diintooda iyo badqabka dalkooda qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada jigjiga ayaa sheegay in dowladda xabashida ethoobiya ay xoog kula wareegtay gaadiid ay ku shaqaysanayeen faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku shaqaysata gaadiidka kuna sugan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ay etoobiya gumaysato ayaa tilmaamay in dhac ballaaran loo geystay ganacsatadan oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in gawaaridoodii uu ka dhacay maamulka xabashida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed uu kala wareegay dhowr bilood ka hor iminkana ay shaqo la-aan yihiin muddo bilo ah marka dhibaatada aan sheeganayna waxaa ka mid ah gawaadhi sharciga oona iibsannay waxa weye gawaadhidaa waxaa ka mid a iminka gaadhigaan anigu iibsaday waxaan iibsaday gaadhigu isagii oo jibriga ninkii iga horreeyey waxaa layidhi sida iminka layga haysto kale layidhi waa sharci daro gaadhigii jibrigu galay jibrigii waa la baadhay xafiis waxaa laga soo diray kuwii baadhaya maxaa adhisaababa qaaliti waa la baadhay gaadhigii waa sharci bay idhaaheen way sii daayeen kabacdi baan anu ninkaa ka iibsaday ninkii markaan ka iibsaday xafiiska waxaan sharcigii waxaan ula tegey maaragtay jibriga ii eega baan ku yidhi gaadhigaas inuu sharci ayeen kale way ii eegeen waa sharci bay dhaaheen xafiiska gaadiidkan haddana tegey xafiiskii gaadiidkuna tignishal buu ii diray gaadhigii waa lai eegay gaadhigii inuu sharci yahay marka laysla gartay baan anu lacagtaydii bixiyey kabacdi ayay iyaguna wixii sharciga iyo wixii daharka iyo wixii maaragta buuga ay siiyeen taa marka laga soo tago gawaadhidoo dhan horta waa isku wada mid waana sharci dhibaatada teeda kale na haysato horta waxa weeye gawaadhidan saan ku iibsanay ilaahay baa garan anagu aniga iminka markaas ka soo qaado toban sano muddo dirawal baan ahaa oon meel kasta ka soo shaqeeyey shilinba shilin baan ku darayay tobankii sano aan shaqeeyey lacagtii yareedoon ururiyey baan ku iibsaday gaadhigaas wax iiga dambeeyana ma jiro maanta xaafadaydii way madowdahay maaragta ilaa iyo saddex qoys baan maaragtay ayaan ku dabaraa saddexdii qoys maanta way dansan tahay waxa weeyaan annagu saasaan ku iibsanay sharci baanan ku iibsanay maanta guryaha iyagii way madow yihiin waxaan xitaa masaariifaan xaafadii ula tegna ma hayna maanta dee maxaan qabtaa maanta maxaan sameeyaa ma tuug baan noqdaa ma dadkaan xadaa mise waxa weeye waan iskaga tagaa wadanka بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa jaamac sheekh aadan maxamed qurba joog iyo qaran joog baan ahay muwaadin baan ahay deegaanka soomaalidan karsanahay jigjigaan deganahay waxaanu nahay muwaadiniin dhacan hadda anigu maalgelin baan sameeyey waddankaygan ku soo noqday intaas oo qof intaas oo boqol oo qof oo caalamka debadiisa jira ayaanu hormuud u ahay oo aan leeyahay kaalay waddankiini maalgashada wuu fiican yahay anigoo intaa dadkaa soo jiidaya oo qurbajoog badan soo geliyey oo dhaqaale badan soo geliyey baa anigii lay dhacay marka dadkii aan anigu u yeedhaya anigii haddii lay dhacay maxay marka odhan karaan waa been baad sheegaysa bay odhan karaan soo maaha marka kiiskaasi kiis gubtay buu yahay annagu gawaadhi baan waxaanu leenahay waxaanu nahay muwaadiniin baan nahay gaadiid baan leenahay hanti baan leenahay hantidayadu waa sharci bay ku salaysan tahay waa sifo sharciya sharcigeedii iyo buwaagteedii waa kuwa nin waliba sidaasuu buug u haystaa jibrigaana dhacay laba boqol oo gaadhi ayaa ku xeraysan oo nooc walba leh laba boqol oo gaadhi u shaqaynaya maalan laba boqol oo qoys u shaqaynaya qoyskii marka laga soo qaado siddeed qof waa kun iyo lix boqol oo qof ayaa dabku ka dansan yahay hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay hadday horumar tahay hadday kiro tahay hadday iskuul tahay hadday bareefa tahay waxaas oo dhan halkaasay ku tirsaneen halkaana gawaadhi baa shan bilood lix bilood ama sanad laba bilood annaga hadda laba bilood buu naga marayaa bulshada ku dhaqan soomaali galbeed ayaa waxa ay mar weliba la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xabashida itoobiya iyaga oona mar weliba ka sheegtaa in ay dhac dil iyo kufsi ay u geystaan dadka shacabka ah shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid mashruuca isdiiwaangelinta dadka ah ee maamulka dowladda federaalk oo uu ku dhawaaqay kaasoo qofkiiba looga doonayo lacag dhan toban dollar sakariya cumar ayaa ka warramaya bulshada ku nool gobolka banaadir ayaa si weyn uga hor yimid mashruuc cusub oo maamulka gobolka banaadir uu ku sheegay inuu ku diiwaangelinayo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho diiwaangelintaas oo ay sheegeen ka hor intaan la diiwaangelin qofka ah in looga baahan yahay lacag dhan toban dollar mid ka mid ah bulshada gobolka banaadir oo ka cabanayay lacagahan baadda ah ee maamulka gobolka banaadir uu doonayo inuu sida qasabka ah uga qaado bulshada magaalada muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi aysan suuragal ahayn islamarkaana aysan ahayn mid qabata bulshada ku nool magaalada muqdisho waxa uu intaa ku daray in hal maalin bulshada ku nool magaalada muqdisho aysan dowladda federaalka u qaban waxa ku saabsan dantooda guud balse ay mar kasta ula timaado bulshada mashruuc ay ku doonayso inay ku dhacdo dhaqaalaha bulshada haddii aniga afkaarteyda aan cabiro gobolka banaadir aniga arrinkaas aad iyo aad ayay ugu qaldan yihiin waayo dadkaanu dad iska dhibaataysan waaye dad daruufo badan ay ku xeran yihiin waaye maalin kastana mashruuc cusub in loo keenaa caqli shaqaynaayo maahan yacni hal maalin wax farxad gelinayo loolooma keena annaga gobolka banaadir haddaan degana wan dhey wax annaga farxad farxad geliya hal maalin dhegahayna ma maqlaan waa sheekadii ahayd dibiga doollood dhegihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan ti la sheegi jiray waaye waa dibiga doollood oo kaleeto dadkaanu mar kastana mashruucaanaan wataa hala hirgeliyo in gobolka banaadir keliya wax kasta la hirgeliyo caqli shaqaynaayo ma dadkaan culays uma laabto ninkan ka mid ah bulshada magaalada muqdisho islamarkaana ka cabanayay lacagaha ay dowladda federaalka ku tilmaantay diiwaangelinta ee ay ku soo rogtay bulshada gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in marka hore dowladda federaalka looga baahan yahay inay waxa ka qabato dhibaatooyinka ay la daaladhacayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir waddooyinka dhiiqada meel kasta ay taal hanaga xaqaan hanaga dhuqano bulacadana waddanka u sameeyaaba iskoolaadka firiha ka dhigaano isbitaallada firiha ka dhigaano hadday ummadda soomaalida u shaqaynaan waayo subax kasta lacag la soo intinan madaalin ma ahan markii ugu horreysay oo warbaahinta ah ay cabashadooda ka muujiyaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir balse waxaa marar kala duwan sidaan oo kale ay warbaahinta uga sheegeen dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka sida maalinlaha ah loogu geysanayo bulshada ku nool gobolka banaadir xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ah oo dareemaya walaa cabni ayaa u duulay dalka uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha waddankaas yoweri museveni farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalintii shalay u kicitimay dalka uganda oo qayb ka ah dalalka duulaanka militari ku soo qaaday waddanka soomaaliya qaybtana ka ah waxaa loogu yeero howlgalka atmis xasan sheekh maxamuud ayaan soo dhoweyn diiran kala kulmin dowladda uganda waxaana isaga iyo wafdigiisaba garoonka diyaaradaha ee kambala ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan dowladda uganda iyadoo madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni aanu ka soo dhaqaaqin madaxtooyadiisa war ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ay dowladda uganda kala hadli doonaan arrimo la xidhiira duulaankooda soomaaliya iyo sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga maadaama xaalad kala guur ah uu geli doono duulaanka shisheeyaha ee lagu yeero atmis warka ka soo baxay villa soomaaliya waxaa lagu sheegay in xasan sheekh maxamuud maalmaha soo socda uu booqasho ku mari doono dalalka ay ciidamada ka joogaan dalka soomaaliya taasoo u muuqata walaac amni oo la soo dersay xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa isagoo ka baqaya in isbeddelka lagu samaynayo duulaanka shisheeyaha ay ka faa'iidaysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab khubarada amniga ka faalooda ee gobolka iyo caalamkaba ayaa marar badan oo hore waxay sheegeen in isbeddelka lagu samaynayo duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya uu abuuri doono firaaq amni oo ay buuxin doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah jamaacad jihaadi ah oo soomaaliya ka difaacaysa duulaanka shisheeyaha marka la gaaro sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa lagu wadaa in la bedelo magaca duulaanka shisheeyaha ee atmis oo loo bedelo awsom waxaana ciidamada shisheeyaha xooggooda ay ku ekaan doonaan sugidda amniga xarumaha dowladda federaalk ee magaalooyinka waaweyn sida muqdisho kismaayo baydhabo iyo jowhar warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalka ayaa qirtay war bila ka hor ay baahiyeen warbaahinta reer galbeedku kaasoo sheegayay in turkiga uu soomaaliya ka samaysanayo saldhig laga tuuro gantaalada riddada dheer cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya dowladda federaalka ayaa qirtay war bilo ka hor warbaahinta reer galbeedku baahiyeen oo sheegayay in turkiga soomaaliya ka samaysanayo saldhig laga tuuro gantaalada riddada dheer ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa xaqiijiyey in turkiga soomaaliya ka samaysanayo saldhig laga tuuro gantaalada riddada dheer taasoo uu ku sheegay inay tahay horumar ballaaran xamse cabdi bare ayaa isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyey tallaabada ay qaadayso dowladda turkiga oo uu sheegay inay marayso meel wanaagsan waxaa ka socda dalkan mashaariic kaloo waaweyn oo ay ka mid tahay in satellit ay walaaladeen ay ka dhisayaan soomaaliya oo almost bilowday hawshiisu ay socoto oo aan rajeynayno in insha allah waqti dhow soomaaliya ay noqoto waddankii ugu horreeyey africa oo laga tuuro satellite waxaasoo dhan waa howl aada iyo aad aan ugu faraxsannahay ugu wanaagsan waxaad ogtihiin hoosusi geli maayo laakiin dhinac amniga waxay nagala qabteen aad iyo aadaan runta runtii u bogaadinayaa markaa bishii sebtembar ayay ahayd markii wakaalada wararka ee blombreg oo kasoo baxda dalka mareykanka ay baahisay warbixin ay ku sheegayso in turkiga uu saldhig laga tuuro gantaalada riddada dheer ka samaysanayo dalka soomaaliya wargeyska blombreg ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo iskudayo xoogan oo ay dowladda turkiga wado taasoo ay ku doonayso inay ku ballaariso galaangalkeeda militari ee dalkan soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in mas-uuliyiinta turkiga ay kala hadleen dowladda federaalka sidii turkiga soomaaliya uga dhisi lahaa saldhig ballaaran oo laga diro gantaalada riddada dheer ila wareedyo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado oo la hadlay blombreg ayaa sheegay in soomaaliya oo dhacda goob muhiim ah oo u dhow dhulbaraha ay ku wanaagsan tahay howlgallada diritaanka gantaalada riddada dheer sidaasi darteedna ay turkigu danaynayso maadaama gantaalada ay u baahan yihiin tijaabooyin waxa ay dowladda turkigu istusaysaa in soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tijaabinta maadaama ay leedahay badweyn ballaaran oo martigelin karta howlgallada tijaabada sida ay sheegayso warbixinta warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga inta